Tuulada Cudur Ciise oo ka mid ah tuulooyinka hoos taga degmada Mahaday ayaa waxaa maalmihii dambe dadka deegaanka la daalaa-dhacayeen xanuuno ay ka mid yihiin jadeecada iyo duumada oo ilaa haatan ay u geeriyoodeen laba caruur. Xasan Maxamed Abuukar oo ah gudoomiyaha tuulada Cudur Ciise ayaa ka warbixiyay xaaladda hadda ka taagan tuulada.
tuulada Cudur Ciise ee degmada Mahaday dhibaatooyinka hadda alxamdulilaahi waa iska caymanaa xilligii guga lagu jiraa waa dareemi kartaa webiga shabeelle biyo u bixiyaa meelaha hareysan waxaa jira cudurkan malaariyada iyo kaadi dhiigta iyo hadduu ilaahay kuu diidin iyo iyo jadeeco oon saas u lacga badnayn bishaan hadda oon ku jirno oo dhammaadkee oo dhan waa nala jiraa caruur labe caruur labe waa u geeriyootay waxna hadda waa jiifaan jadeecada ha ilaa hadda dad la daalaa-dhacaa jiro alxamdulilah tuulada xarun kuma taalo buur fuule xarun ku taalaa xudur ciise xarun kuma taalo waxaan geynaa buur fuule amba mahadey hadda culeyskaynu wixii ka batana jawharaan lasoo aadnaa hadda un jadeecadu ma helin daawadeeda ma helin oo wax gargaar wado qayl dhalaantayna i gaartay oo naaga soo jawaabana ma jiraan ilaahay aan jawaab ka sugaynaa midda kale waxaa jira waxa waaye dadku deegaanku ma helin waaga daawo amba ha noqoto jadeecada amba ha noqoto malaariyada amba ha noqoto kaadi dhiigta walow m c hjadaas ay dadka la aadayaan oo m c h kuna mar waa dareemi kartaa hooho dadkaa ka badanaa maalmaha qaarkood wixii daran oo jadeeco oo kale waa la qabanaa kii kaadi dhiigi waa iska soo noqonaa kasoo xanuunkiisa qaba waxaa waxaan codsanaynaa hay-adaha caalamiga hay-adaha caalamiga ah waxaan ka codsanaynaa inay gargaar nala soo gaaraan daawooyin nala soo gaaraan caruurta oo maaragtay da-doodu yar tahay jadeecada hayso ilaahayaa daawo leh in wax dhabiiba loo helo ay naga kaalmeeyaan dhinaca daawada saasaan ka codsahayna hay-adaha caalamiga caafimaadka waan u baahan nahay xarun caafimaad oo ay tuulada leedahay oo wixii maaragtay dhiigjoojina amba caafimaad taama inaan helno maxaa yeelay ma laha tuulada center ma laha goob caafimaad ma haysano in goob caafimaad hay-adaha caalamiga ay nagu garab galaan si oon maaragtay caruurta tabarta darana waalidiintooda oo dhaqaale xumada hayso si ay ugu kaalm ay gargaar degdega ugu helaan